dhegeysin wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeena oo idinkaga imanaysa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo weliba sagaal iyo afartanka mitirban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka soomaaliya v o a com
waa fiidnimo talaada bisha juun waa labaatan iyo shan sannadka labada kun saddex iyo tobanka ku soo dhowaada barnaamijka waa go'aankaaga oo ay idiin daadihinayaan anigoo ah maxamuud ibraahim cali iyo sahra ciidle nuur
markaannu dhinac walba ka eegno waxaanu isnidhi xaggee ku habboon ummadda soomaaliyeed inaannu kaalinteeda ka ciyaarno waxaanu isnidhi haddaan waxbarashada aan wax ka qabanno imise kelibaaan wax ka qaban karnaa balse waxaa nala habboonaatay dhibaatadan wixii dhaliyey maxay yihiin bal aanu dib u eegno waxa keenay waa qarankii markuu burburay qarankii maxaa burburiyey qarankii waxa burburiyey qabyaalad iyo wax la mid a
kaasi wuxuu ahaa cabdifataax faysal xuseen oo afhayeen u ah ururka kacdoonka dhallinyarada ee la dagaalanka qabyaaladda oo magacooda loo soo gaabiyo a t m waxaanuu marti noogu yahay barnaamijkeenna toddobaadkan oo aannu ku eegayna qaybtii labaad ee barnaamijyada lagaga hadlayay dhallinyarada iyo qabyaaladda ee waa go'aankaaga iyadoo dhammaystiran goordhow ayaad maqli doontaa to admire Cause you shine at something like a mirror And I can't help but notice You reflect in this heart of mine taasi waa heestii mira uu ku luuqaynayo fanaanka justin timberlake waxaad uga bogan doontaan barnaamijka qaybihiisa dambe qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya iyo dabcan qodobo kale oo xiiso badan marka horese wararkii caalamka kooban
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa soo bandhigay qorshe ballaaran oo looga gol leeyahay in wax looga qabto qiiqa warshadaha ee looga qabto qiiqa wasaqda ay warshadaha iyo gawaarida hawada ku sii daayaan qorshahan oo ay ka soo horjeesteen qaar badan oo ka mid ah xubnaha xisbiga jamhuuriga iyo gobollada dhaqaalahoodu ku xiran yahay warshadaha gaaska ku shaqeeya iyo dhuxusha oo u arka in qorshahan uu ku baxayo islamarkaana aan loo baahnayn ayaa madaxweynaha wuxuu kaga dhawaaqay khudbad uu ka jeediyey jaamacadda george town university ee magaalada washington khudbadaasi oo la aaminsan yahay inuu si gaar ah uga hadli doono sida loo wajihi lahaa caqabadaha maraykanka ka haysta qarnigan labaatan iyo koowaad dhinaca dhaqaalaha iyo deegaanka
amiirka dalkaasi qatar ee boqortooyada ah sheekh xaamid binu khaliifa athani ayaa madaxtinimada amaba taajka boqortooyada ku wareejiyey wiilkiisa oo saddex iyo soddon jira oo uu xilkaasi uu caleemo saaray amiirka oo haatanay da-diisu tahay koob iyo lixdan jir ayaa ku dhawaaqay salaasadan maanta ah maruu khudbad ka sii daayay telefishinka dowladda waddankaasi isagoo sheegay in la joogo wakhtigii jiilka cusub ama dhallinyaradu ay hoggaanka qaban lahaayeen isbedelo waaweyn oo dhinaca siyaasadda dalkaasi qatar ah lama filanayo maxaa yeelay boqorka xukunka la wareegay ayaa horeba kaalin muuqato ugu lahaa maamulka dalkaasi qatar amiirkan xukunka wareejinaya ayaa dalkaasi hogaaminayey tan iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii markii uu afgembi aanu dhiig ku daadin xukunka kaga wareejiyey aabihii sanadihii dhowaad dalkaasi waxa uu muujiyey saameynta uu ku leeyahay siyaasadda gobolkaasi khaliijka isaga oo taageeray fallaagadii xukunka ka riday madaxweynihii libiya mucaamar al khadaafi iyo mucaaradka haatan ka jira dalkaasi suuriya ee kasoo horjeeda madaxweyne bashaar al asad
halkaad weli nagala socotaan waa v o a washington waxaana ku guda jirnaa barnaamijkeenii waa go'aankaaga oo mowduuca toddobaadkan uu yahay qabyaaladda qaybteedii labaad
waa hagaag dhegaystayaal aynu ku bilowno barnaamijkeena dhallinyarada ee waa go-aankaaga oo maanta sida uu horeba maxamuud idiinku sheegay ku saabsan dhinaca qabyaaladda iyo la dagaalanka iyo sidii aanu saameyn ugu yeelan lahayn dhallinyarada meelo badan oo ka mida dalka soomaaliya sida magaalada muqdisho waxaa ka jira ururo dhallinyaro oo la dagaalama qabyaaladda islamarkaasina wacyigelin ku sameeya dhallinyarada si ay uga waaniyaan amaba uga wacyigeliyaan inaanay saameyn ku yeelanin qabyaaladdu haddaba wariyahayaga magaalada muqdisho saynab abuukar maxamed ayaa waxay arintaasi ka wareysatay gudoomiyaha ururkaasi amaba ururadaasi dhalinyarada mid ka mid a mukhtaar sheekh axmed cabdi waxaanay ugu horreynta weydiisay bal ururkooda magaciisa iyo sida uu howlgalo
anigoo ah mataqaanaa gudoomiyaha ururka ee badbaadinta dhalinyarada soomaaliyeed anagoo ka badbaadinayna dhalinyarada ummadda soomaaliyeed ee maanta dhibaatooyinka haysa waxaanu sameynaa wacyigelin oo ah dhan waliba ha noqoto diin ha noqoto maadi ha noqoto annagoo mataqaanaa u sheegayna qofka da-da yaree soomaaliya ah halka uu socdo iyo mustaqbalkiisa iyo halka ugu wanaagsan badbaadintaas annagoo ka waacigelinayno waxyaabaha maanta dhibaatada la daaladhacaya ummadda soomaaliyeed ee dhibaatada ku haya sida waxyaabaha qabaa-ilaadka iyo waxyaabaha kale ee kooxaysiga iyo waxyaabahaas iyo wixii lamid a mukhtaar qaabcinkeed u martaan wacyigelinta dhallinyarada ad sheegtay inaad ka wacyigelinaysaan dhibaatooyinka qabyaalada ay leedahay waxaanu u marnaa habka ugu wanaagsan annagoo diradda saaraynahay dhanka mataqaanaa ugu muhiimsan oo ah xagga diintooda waa taargetka ugu weyn ee dhanka waxbarashada mataqaanaa ee dhalinyarada waa da-da soo koraysaahi waa soorsiga ugu muhiimsan ee mataqaanaa laga badbaadi karo ummadda soomaaliyeed haddii aad doonayso inaad badbaadiso dal waxaa laga badbaadiyaa human resourciga oo ah dadka intiisa wax taqaanaa taas ayaanu ku dadaalnaa dadka ayaanu ku wacyigelinaa mataqaanaa inay kusii fikiraan inay dalkan ayagu ay leeyihiin dadkana ayagu ay ka dhasheen ayaguna ay mataqaanaa noqon doonaan mustaqbalka ay dadka hogaamiyaahi wanaag inay kusoo baxaan bulsho kusoo baxdaa si wanaagsan oo barayd ah kusoo baxdo ayaanu ku dadaalnaa si loo helo mataqaanaa jiil badbaaday loo helo ummad badbaaday loo helo dal badbaaday loo helo iyo dadkiisa iskooda badbaadintaasi dhanka waxbarashada markaad leedahay ma waxaad tagtaan xarumihii waxbarashada magaalada muqdisho iskuuladihii iyo jaamacadihii mise meelo gaar ah baa dadkii ku tababartaan ood keentaan hadda meeshii noo suura gashaa ayaanu mataqaanaa dadka ummadda soomaaliyeed ha noqoto iskuulaadka ha noqoto jaamacadaha ha noqoto mataqaanaa meel kasta ee suuragal ah ee laysugu tago oo qofku kaa dhagaysan karo una sheegi kartid una gudbin kartid ra-yiga iyo mataqaanaa hadafka aad ka leedahay badbaadinta ummadda soomaaliyeed waa halka ugu wanaagsan markaanu helno annagu waa mataqaanaa waa goob walibaahe noogu wanaagsan aanu u aragno inay tahay halkan in lagu gudbi karo fikirkaani waa meel kastaah ayaa waxay noo tahay xarun halkaas ayaanu ku badbaadinaa sida iskuulaadka iyo jaamacadaha iyo wixii la halmaalay iyo halkii mataqaana suuragal ahba ma waxaa jira dhalinyaro khaas ah oo ururka ka tirsanoo idiin qaabilsan wacyigelintaasi maxaasad dadka tustaan ma fariimo gaaraad jira oo aad ku muujisaan dhibaatada waxaan iyo waxyeelada dhalinyaradu ay kala kulmi karaan haddii qof doonaya qayb qabyaalad ahaan inuu adeegsada ama mansab siyaasadeed ama kursigu ku raadinayo waxaanu u adeegsanaa habka ugu wanaagsan waa halka main bointiga noogu weyn wuxuu yahay waxaan usoo qaadanaa diintooda waxaan usoo qaadanaa dalkooda dhibaatada haysataah waxaan usoo qaadanaa maanta wax kasta ee dhibaataha ee haystaa ayaga ummadda soomaaliyeed haystaahi annaga u sheegaynaa wax kasta ee ummaddaani ku badbaadi karaan waxyaabihii sababay waxaan ummaddaani qabyaalada tahay qabyaaladu waxaanu ri waa mataqaanaa waa cudur dhex yaalla qabaa-ilaadka soomaaliya waxaana sababay jahliga ayaa sababay waxaanu u sheegnaa haddii qof aqoon lihi oo jiri lahaa in ummaddaani ay noqon laheyd ummad badbaadaa una istaagaahi mataqaanaa badbaadada ummadda soomaaliyeed marka waxaanu u marnaa habka ugu wanaagsan oo ah waa diintooda annagoo ka dhaadhicinayna mataqaanaa caqiidadooda saliimka annagoo u sheegayna waxyaabaha dhibaatada laga dhexli karo diiniyan laga dhexli karo iyo waxyaabaha kale ee arkayaan mataqaanaa fiishuwaali ahaan ay u arki karaano indhaho ha mataqana dalka ka jiraahi waxyaabahaas ayaan mataqaanaa inta badan tusaale uga soo qaadanaa wixii hore soo dhacay wixii laga bartay iyo sida looga badbaadi karo iyo dhibaatooyinka mataqaanaa wixii sababay inaan u sheegno horta kow dhibaatada way taagan tahay laakiin dhibaatadaasi waxaa muhim ah qofka inaad u sheegto wixii sababay wixii sababay markaad ogaato waxaad samayn kartaa inaad ka hortagto inayna mar labaad soo noqonin marka jiilka hadda maanta soo korayaa waxaanu u sheegnaa dadka naga horreeyey dhibaatada waxay ku muteysteen iyo qaabka mataqaanaa looga badbaadi karo oo ah habka ugu wanaagsan oo ah diintooda inay qofka loo adeegsanayo inuu yahay weliba waxaanu taargetka saarnaa dhalinta soomaaliyeed oo dhalinta da-da yar sababtoo ah ayaga haddii la doonayo mansab la doonayo odagu hadduu doonayo inuu mansab gaaro ayagoo soo kiciya ninka sheeganaya siyaasi hadduu mansab doonayo ayagoo soo kiciya ayagu wuxuu ka dhigaa jaranjar si uu gaaro halkii haddii qofkaasina uu ku baxo waxyaabaha uu doonayo ninkaani fikirkan oo wato oo ka dhaadhicinayo oo ku baxo qofkaani ku baxo wuxuu ka baxay hooyadii aabihiibuu ka baxay waa damer dhintuu agtiisa ka yahay inuu yiraahdo mataqaana intaas intaas baa iga baxday uu yiraahdo oo da- oo mataqaana soo qaato oo kusoo qaato macnaha dhiigoodii oo mataqaana mansab ahaan uu ku sheegto uu yiraahdo oo ku gorgortamo uu yiraahdo intaas ayaa iga baxday sida maanta la arki karaba ugu dambeyn mukhtaar arintaa marka laga hadlo maxaad isleedahay xalka wuu ku jira ee waxaan is dhihi karaa main bontiga ugu muhiimsan ee ummadan mataqaanaa looga dhaadhacsiin karo waxay tahay qarannimada in mataqaanaa la baro ummadani waxa ay yihiin in la baro taas oo ah midda ugu wanaagsan qofka markuu ogaado xurmadda uu leeyahay qof kalena uu leeyahay bini-aadinimada diiniyan iyo maadiyan intaba waxaa suuragal ah qofkaasi boqolkiiba ee in badan in mataqaanaa qofkaasi laga nabadgalo ummaddana uu nabadgeliyo ayaa suuragal ah taas ayaanu dhihi karnaa waa ummadda waa lagu badbaadin karaa waa ah ummadda oo laga saaro jahliga loona dareeriyo tacliintaahi ayaa keenaysaa in ummaddaanay unity ay noqoto ay badbaado kana badbaado dhibaatadan maanta haysataahi
kaasi wuxuu ahaa mukhtaar sheekh axmed cabdi oo magaalada muqdisho ugu waramayey wariyahayaga saynab abuukar welina waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkii waa go-aankaaga oo maantana ku saabsan qaybtii labaad ee dhallinyarada iyo sidii looga wacyigelin lahaa qabyaaladda
dhallinyarada somalilan ayaa muddooyinkan dambe kus- ku soo badanayay siyaasiyiin isticmaalaya qabyaaladda si ay dhalinta cod uga helaan waryaheenna ismaaciil farjar ayaa warbixintan inooga soo diray hargeysa qabyaaladda iyo qabiilku waxay wakhti dheer la soo taxan yihiin nolosha soomaalida gaar ahaan marka dib loo jaleeco hannaankii reer guuraannimo ee noloshu ku salaysnayd dhinaca baadiyaha hase ahaatee weli labadan arrimood waxay si wada jira ula socdaan nolosha casriga ah ee loo soo hayaamay dhinaca magaalooyinka weli dhallinyaradu waxay ka cabanayaan qabyaaladda oo saamayn taban noloshooda ku leh haddiiba aad si hoose ula sheekaysato dhallinyarada kala duwan ee xogogaalka u ah facooda iyo duruufaha ku xeeran waxaa jira fikrado ay soo celcelinayaan oo ay sabab uga dhigayaan qabyaaladda ku soo badata dhallinyarada gaar ahaan marka la joogo somalilan waxay in badan oo ka midi kuu sheegayaan in qabyaaladdu ka soo burqanto siyaasiyiin cod ku raadsada habqabiil shaqooyinka oo mararka qaar ay dhacdo in isgarasho lagu tago iyo weliba arrinta ugu muhiimsan oo ah in dhallinyaradu ay tebayaan dad badan oo ay ku daydaan fikrad taas u dhow waxaa qaba axmed cali oo ka mid a dhallinyarada ganacsataa
wallaahi anuu dhallinyarada horta eed ma saarayo dhallinyaradu khalad kuma laha waayo maanta ama siyaasi ha noqoto ama wadaad ha noqoto ama mutacalin ha noqoto nin maanta ay ku daydaan oo ay qabyaalad ka maydhan ama ka nadiifa oo ay dhallinyartu eegato ilaa laascaanood ilaa laas qoray way way yaryihiin saylac way yaryihiin marka ummaddu dhallinyartu waxay u baahan tahay nin ay ku daydaan oo astaan u noqdo rool modhel ahaa marka intay helayaan intaas dhallinyartu dembi male baan qabaano siyaasiyiintii ama culimadii ama mutacalinkii dhammaan way gabeen marka xaggee bay qabyaaladu ka imanaysaa bas leedahay meelaha dhiirigelinaya qabyaalada kow iyo labada tirada kala saarsaar wallaahi qabyaalada horta niyow qabyaalada ama nin reer oo dee xil doonaya ah dhiirigeliyo oo dhallinyartii iyo wixii ha duubto ama nin kale oo si kale u adeegsanayaaba ha adeegsadee dhallinyartii waxay siyaasaddii kaga imanaysaa waa xagga dadka waaweyn maaha waxay iyagu bilaabayaan waa wax xagga sare kaga imanaysa saameynteedana leh oo dhallinyartii oo adiga arkayda wixii ceebtii iyo dhibaatadii naga soo gaadhay cid walba oo aad wax ka weydiiso samaanta iyo xumaanta qabyaaladda intooda ugu badani waxay heshiis ku yihiin in qabyaaladdu ay tahay shay wata dibudhac oo aan wanaagsanayn hase ahaatee waxaa lagu kala aragti duwan yahay jidadka loo marayo sidii loo heli lahaa dhallinyaro ka fayow qabyaaladda khaalid aadan cabdi oo ka shaqeeya ururada bulshada rayidka ah gaar ahaan kuwa dhallinyarada ayaa isagu sidan xalka u arkaa anugu xalka koowaadeen arkaya waxa weeye in maxay hayday dadka haldoorka ee cayaantee dee maxay hayday madaxdii ay ayna tusin inay maxay hayday aynay qabiil ahayn oo maanta ninka wasiirkaa ama ninka xildhibaankii uu tuso inuu qaran yahay dadka ganacsatadii maanta somalilan o dhan bay ka ganacsadaan inay iyaguna tusaan inay yihiin dad dee qaran oo maxay hayday si qaran ay u hadlaan taasunbay kaga bixi karaan huda cali xasan oo wax ka qoraysa xidhiidhka ka dhexeeya qabyaaladda iyo maamulka ayaa iyana dhinac kale ka istaagaysa sida loo heli karo dhallinyaro ka fayow qabyaaladda runtii wacyigelin fara badan oo bulshaa loo baahan yahay isdhexgal bulshaa loo baahan yahay barnaamijyo walaalayna baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in muxuu ahaa de wax kastoo horta jira dal kasta dowlad baa u sarraysa madax iyo mijaalaa la kala leeyahay nidaam dawligaahi runtii hadduu ka leexdo habkaas oo ma laga ilaaliyo habkan beelaysiga qaabka dowladda u soconayso iyo qaabka dadka waaweyn u soconayaan runtii way ka yaraanaysaa saamaynta dhallinyarada ku haysaa laakiin sida imika waxyiin hadday kusii socdaan runtii way kasii daraysaa anigu xal waxaan u arkaa runtii in dadka dhallinyarada wacyi laga siiyo inaanay tani cidna soo wadin cidna wadi doonin dhallinyarada laftoodu inay ku baraarugto ninka dhallinyarada ah ee ladda ah fikirkiisa lagu qiimeeyo aqoontiisa lagu qiimeeyo laakiin aan beel iyo reertoonna loo raac ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa
waa hagaaga dhegaystayaal cawey si wanaagsan baanu idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa barnaamijkii waa go-aankaaga qabyaaladda ayaa ragaadisay dhallinyarada ku dhaqan xeryaha qaxoontiyada ee dhadhaab waryaheena aadan xasan tarax ayaa warbixintan inooga soo diyaariyey waxaase uu marka hore su-aal weydiinayaa cali xuseen sahal oo ah guddoomiyaha dhallinyarada sida looga bixi karo qabyaaladda
runtii horta qabyaaladan si fudud baa looga gudbi karaa waa haddii uu caqliga taliyo bila'aadmiga waxaa fiican inuu caqligoodu shaqeeyo xilliyada qaar runtii innaga hadda dhallinyaro colaad iyo qabiil u baahan ma nihin saddex iyo labaatan sannaan qaarkanna joognaa qaxootiga ilaahay waxaa mahadiisa in qaar badan oo inaga tirsan ay waxbarteen maanta oo runtii ay yihiin dad waxyaqaana laakiin waxaa dhiba oo runtii aan dhihi karaa arrintan ayada ah waxaan dhihi karaa arrintan ayada ah maanta waa looga gudbi karaa waa inaan adeegsanno caqligeenna waa inaan adeegsanno cilmigeenna waa inaan adeegsanno waayo aragnimadeenna qaxooti qaxootigii laftarkiisu waa waayo aragnimo ku filan qofka oo uu ku cibri qaadan kara labaatan iyo saddex sano inaad qaxooti ahaataa wax ciyaara ma ahan runtii qofku waa inuu marka dhallinyaradaasi marka waxaan aniga ugu baaqayaa dhallinyaradaasi waxaan ka codsanayaa si walaalnimoa uga codsanayaa in ay isu yimaadaan in ay bal waxaan cuqdada ah ee xanaaqa ah ee ku furan qof walba intuu dejiyo war ninkan walaalkaa ah xaguu ku wadaa muxuuse kula damacsan yahay war ajenda aan isugu imanno war aan miis wada fadhiisanno war nin walaba adiga oo niyaddaada daacad u tahay inaad heshiis ka qayb qaadato miis wada hadal imo dadka dhallinyarada ha isugu yimaadaan ha lagu wada hadlo nin waliba asagooy daacad ka tahay anuu codsi u soo jeedinayo arrintaa ayadaa runtii codsi ka dhigaya waxaan ka codsanayaa dhallinyarada inay miis isugu yimaadaan waxaan ka codsanayaa dhallinyarada inay dhexdooda heshiiyaan ilaan dhexdooda unbaa heshiin kara ayadoon cidina isu keenin cidina isku soo qasbin inay si nin waliba horumar uu maanta taaban karo loo gaadho waana hubaa in la gaadhaya haddii la midooba aniga boqolaal dhallinyaro yaa sanad walba ka soo baxa iskuullada ka jira xeryaha qaarna waxa ay soo dhammaystaan macadyada kala duwan ee ku yaal daafaha dalka haddaba dhallinyaradan yaa ku hanweyn inay ka shaqeeyaan hay-adaha ka howlgala xeryaha si ay ugu adeegaan qaxootiga ay ka tirsanaayeen balse inay shaqo helaan si ay bulshadooda u horumariyaan waxaa ka hor istaagay maamul xumo sida uu iigu waramay axmed yuusuf nin baahan iyo nin dheregsan san ayaa boqolkiiba boqol waxaa la siinayaa kii gaajaysnaa in laga tagaa kii dheregsanaa la siinayaa shaqada qada waxaana keenay nin walbaba ninkiisa maanta qabyaaladda boqolkiiba boqol waxay noo wada yeelatay saameyn aad iyo aad u weyn odayaasheenay la tagtay haddana annakaynala tagtay dhanka shaqaalaysiinta ka badqa nin dhallinyaraa tahay haddaad shaqo u doonata hay-adda ma waxaas leedahay laguma fiirinayo shahaadooyinka iyo xirfadda aad leedahay ee waxaa lagu fiirinaya dhanka qabyaaladda maad leedahay ha ha waaba tan arrinta koowaad ooba taaganba weeye hadn haddaanu nahay dhallinyarada qaxootiga y marka horeta waxaa lagu weydiinayaa yaa taha yaa tahaana ku shaqo geynayso ayadaana shaqada kaa tirayso haddaad tidhahda reebel baan ahay waxaa lagu leeyahy reebel meeshaan kama shaqaynayaan yani shahaado kasta b h d kasta wado wax alla waxaad doontid wado wado laguma fiirina waxaa lagu tixgelinayaa qabiilka qabiilkaana adduun wuuna daba socdaayo aakhare ilaahay nooguma daro a taasaan leeyahay
qabyaaladda waxaa kaloo ay gashay meelo aanan la is oran karin boos yaa uga bannaanaa waa sbotiske balse waxaad arkaysaa kooxaha qaarkood inay ku dhisan yihiin qabiilo iyo jufo jufo sulaymaan axmed yaa aaminsan in kooxaha ka dhisan xerada ay ku salaysan yihiin qabiilo balse ay dhammaantood ahayn
si fiican oo marka waa way jirtay qabyaalad qabyaalad in loo kala baxo oo koox walba qabiil hebel qabiil hebel qabiil hebel ee noqoto muddo fara badan aan kusoo guda jirnay waa sidaan hore ugu dhawaajiyey laakiinse hadda hadda ma jirto koox qabyaalad ku dhisan in way ku dambaysaa weli oo hadda ma jirto maka wada dhawaajineyna laakiinse in yar in yar wax walba loogama baxo macnaha dhibaato hadday ku saamayso dhibaatadan horta dhibaato laba iyo labaatan sano sii gudagalaysa waaye qabyaaladda dhibaatada la dhahaya marka maadaama hadda laba iyo labaatan sano aan ku guda jirno dhibaatooyin fara badan oo abayaalkeen baan ku waynay oo dad fara badan baa nooga dhintay laakiinse hadda way nugu dambaysaa inkastoo ay ku dambayso dadkii kastoo waxgaradka ahay hore bay ugu baxeen laakiin way jirtaa dhalinyaradu badanaa waa ay fahamsan yihiin dhibaatada ay leedahay qabyaaladda iyo in ay tahay tan biday inay ahaadaan qaxooti muddo saddex iyo labaatan sano ah balse lafaha dhuuxayaad moodaa inay ku tallaalan tahay waayo waxa ay ku anqareen deegaan qabyaaladda ay ka weyn tahay horumarka iyo isjacaylka bulshada aadan xasan tarax v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
haatanna boosaaso qabyaaladda ayaa ah mid saamaysay nolosha dhallinyarada soomaalida meel walbay joogaan waryaheenna faadumo yaasiin ayaa eegaysa caqabadaha qabyaaladda iyo sida ay ururada dhallinyarada ula dagaalamayaan marka dib loo jaleeco dhaqankii soomaalida qabiilku wuxuu ahaa mid lagu tixgeliyo in qofku uu aqoon dheer u yeesho xigtadiisa lehna shuruuc iyo qawaaniin u degsan oo ku salaysan dhaqanka ummadda soomaaliyeed hase yeeshee waxaa muuqata in iminka qabiilku uu u xuubsiibtay qabyaalad aan ku salaysnayn diinta iyo dhaqanka soomaalida cabdiraxmaan kilwe aadanseed waa aqoon-yahan ku sugan magaalada boosaaso waxaana uu aaminsan yahay in dhallinyarada wakhtigan joogtaa ay hiddo raacaan bulshada ay la nool yihiin islamarkaasna loo baahan yahay in wacyigelinta dhallinyarada laga bilaabo guryaha ay noloshoodu ku tiirsan tahay magacaygu waa cabdiraxmaan kilwe maxamed aadanseed da-daydu waa lix iyo labaatan sano aad iyo aad bay u habboon tahay barnaamijkan in lagu soo beego xilligan maadaama ay waddanka ka jidho arrimo aada u fara badan oo effecti badan ku yeeshay dhallinyarada hadda joogta waxay ku dayanaysaa tillaabadii hore ayay raacaysaa dadkii ka horreeyey oo ka wanaag ka waaweynaa oo maaragtay waalidka ah oo soo dhalay haddii ayagay u horseedayaan qabyaaladda ayaguna tillaabadoodii bay qaadayaan laakiinse haddii macnaha kor ay ka hagaagto howshu dhallinyaradiina iyo hows waa waa ka hagaagaysaa insha allah maxaa kaaga muuqda iminka dhallinyarada waad aragtay goobaha fadhi ku dirirada meelaha ay isugu yimaadaan iskuulladii waxbarashada xataa waxaad moodaa inay qabyaaladda aysan ka marin oo mararka qeybtood iska hormaadiyay ay ka dhacaan dhallinyaradu waxay hadaaqaysaa ama ay ku sheekaysanaysaa waa wixii madaxa sare ay ka maqasho iyo dadka waaweyn ay ka maqasho laakiinse haddii dhallinyarada waxaa laga wacyigelin lahaa oo xaqiiqda loo sheegi lahaa oo wanaagga loo dardaarimi lahaa oo kor howsha laga sixi lahaa dhallinyaraduna waa wanaagsanaan lahayd waxun lama arkeen iyo dhallinyarada qurbaha iyo kuwa dalka jooga qabyaaladu kee ayay saameyn weyn ku leedahay dhallinyarada waddanka joogta ayay saameyn weyn ku leedahay waayo meel kasto meherad kaste ama meel kaste ama waxbarashadii meelaha maarata waxbarashadii waxaa looga doodaya qabyaalad waxaana dadka horta marka hore iska dhexgalay waxa la yidhaha qabiil iyo qabyaalad in la kala saaro ayay ku habboontay tusaale ahaan maanta shaqadii oo kale ama waxbarashadii oo kale ama iskuulaadkii oo kale itixaamaadkii oo kale wax kaste waxaad dareemaysaa in maaragtay ay ka dhex muuqdaan macnaha qabyaaladii iyo qurunkii waxaasna ay tahay shay aada u xun tan kale ree soomaalida waxaa iska dhex gashay laba waxyaalood baa iskaga dhex darsan qabiil iyo qabyaalad ayaa iskaga dhex darsan qabiil qabiilka iyo qabyaaladdu waa kala duwanta qabiilku waa wax maaragtay diinta islaamka ina fadhay oo maaragtay in la isku aqoonsado ilaahay subxaana wa tacaala uuna amray in la isku aqoonsado laakiinse qabyaaladda iyo tacasubka iyo maaragtay tribalismka waa wax maaragtay gaar ah oo effecti leh nabigeena caleyhi salaatu wasalaamna uu aad uga dardaarmay uu yidhi qofkii dadka qabyaalad ugu yeera ummadayda ka mid maaha qofkii qabyaalad u dagaalama ummadayda ka mid maaha qofkii qabyaalad u dhinta ummadayda ka mid maaha dhallinyarada waxaan ugu dardaarmayaa soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dal ha noqoto dibad ha noqoto inay gamcaha isqabsadaan inay iswaaniyaan inay waddankooda iyo dalkooda iyo dadkooda ka tashadaan ayaa loo baahan yahay tay maslaxadda waddanka ka taliyaan axmed yaasiin saalax oo xubin ka ah ururka la dagaalanka qabyaaladda ayaa sheegay in dhallinyarada qabyaaladdu ay ku riixdo inay ka tahriibaan waddanka ama ay burcadda ku biiraan kadib markii ay dareemaan inaysan aqoontooda shaqo ku heli karin loona baahan yahay in wacyigelin arrintan ku saabsan xoogga las waa axmed yaasiin saalax waxaan xubin ka ahay ururka la dagaalanka qabyaaladda dhallinyarada waxaanu aragnay falgalka tahriibka iyo burcadbadeedaba inay micnihii ka mid noqdaan taasina waxaa ku kallifaysa in ay qofkii dareemo shucuur qabiil maalan markuu arko hadda qofkii dalka maamul baa ka jira maamuladaasi waxay sababaan in ay dhallinyaradu dareemaan diiqad qabiil hadda waanu ogsoonahay marka uu ardayga la yaso qabiilkiisa uu soo gaaro secondary ama uu u gudbo heer jaamacadeed waxay dantu ku kaliftaa inuu naftiisa u sheego inuusan aqoonta jaamacadeed uusan kaga helayn dalka jaanis uu wax kaga qabto ee uu tahriibo ama uu ka mid noqdo micnii dee dadka maaragtay dee fadqalalada iyo burcadda iyo iyo dhibaatooyinka dalka ka qayb qaadanahaya runtiina waxa weeye de aad iyo aad waxaanu insha allahu xoogga u saaraynaa rag iyo dumarba dhallinyarta inaanu ka saarno maskaxdooda nidaamkan qabiilka ee degey ururkan la dagaalanka waxa weeye qabyaalada oo dad badan oo micnii dee qabaa'ilkooda la yasaa jira marka runtii dadkaasna waxaanu rabnaa inaanu maskaxdooda aanu u sheegno ama dareenkooda aanu micnii dee la dareenno dhibka ay dareemayaan waxaanu jecelnahay inay ogaadaan in dadku isku mid yahay hal qowm laga soo wada jeedo isku diir leeyahay isku dad leeyahay runtii lama gaarin saykliga habdhaqanka bulshada dhexdeeda ah inaanu haddaba bilowno inay ogaadaan dadkaas ay nala qaybsadaan dareenka waxa weeye aanu qabno inay nala qaybsato waxay helayaan dadkaasi jaanis ay fekerkooda iyo aqoontooda uga faa'iideeyaan bulshadooda qaybaheeda kala duwan ururkiina marka ma ka mid yihiin dadkaasi laga tiro badan yahay way ka mid yihiin waxaanan doonaynaa insha allahu inay intan ka soo bataan maadaama ururku ugub yahay aanu nahay hadda maaragtay bulsho kacday oo arrinkan micnihii dee la falgashay waxaanu jecelnahay intaan iyo in ka badanba inaad maqashaan oo miidiyaha ka maqashaan aad baan ugu mahad celinaynaa bahda v o a dhulka miyiga ah ayaa waxaa iyana ka jira in daaqa iyo deegaankaba awood la isugu sheegto beeraha laga tira badan yahana ay dhibaato kala kulmaan sida uu mar kale ka sanqarinayo axmed yaasiin saalax oo ka mid ah ururka la dagaalanka qabyaaladda waxaa kaloo jira degsimooyinka waad ogsoontihiin tuulooyinka iyo deegaanada kale oo magaalooyin waaweyn ay ka mid yihiin waxaa jira qabaa'il sheegta oo yidhaahda magaalo hebel ama degsiime hebel ama tuulo hebel annagaa degna runtii qofkii kale oo soomaaliga ahaa oo dalkiisii dib ugu soo noqday ama ka mid ahaa bulshada dalka degan wuxuu dareemayaa inuu ku dulman yahay dalkii waxaa laga yaabaa qofkii tuulo yar oo waxaad arkaysaa laba qoloo kale oo tuulo kale agteeda laga dhisay markaad weydiiso dadkana waxay kuleeyihiin war annagu awoowahayagii waa inuu magac helaa oo magacan waxaa laga yaabaa reer qansax inay tuuladan lahaayeen hadda reer quracna waxay kuleeyihiin annagu awoowahayagu ma dad la-a annaguna waa inaanu dadkii awoowahayaga aanu nahay waa inaanu magaciisi hirgelinaa oo aanu tuulo reer qurac samaynaa marka taas ayaa waxay keenaysaa dhibaatada tan iyo intii ka dambaysay burburkii dowladdii soomaaliyeed ayaa arrimaha qabyaaladdu waxa ay saameyn weyn ku yeelatay dhinaca guurka deristinimada saaxiibtinimada iyo arrimo badan oo la xidhiira bulshada waana arrin u baahan in lagu sameeyo daaweyn iyo inay iska kaashadaan bulshada caalamku si dhallinyarada soo koraysaa aysan ula jaan qaadin mareegta qabyaaladda ee daadsan faadimo yaasin jaamac v o a boosaaso
haatana sahray ee heestan inoo xigto sahro waa mira allah magaceeda waxaa qaaday fanaankan justin timberlake wuxuu leeyahay cause you shine is something like a mirror gabadha wuxuu ku leeyahay waxa u iftiimaysaa sidii muraayadda camal waa muraayad amaba iskaa tuso oo kale ha marka wuxuu leeyahay markaad dareentid keligaa inaad tahay dee muraayadda dhinaceeda iga fiiri aan wada dhegeysanna heesta
to admire Cause you shine in something like a mirror And I can't help but notice You reflect in this heart of mine If you ever feel alone And the glare makes me hard to find Just know that I'm always parallel on the other side Cause with your hand in my hand and a pocket full of soap I can tell you there's no place we couldn't go Just put your hand on the past I'll be trying to pull you through You just gotta be strong I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me But they can see the sand in my heart There's a space and now you're home Show me how to fight for now And I'll tell you baby it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all alone. It's like you're my mirror. Cause it doesn't seem really as simple And I can't help but stare Cause I see true summer in your eyes Ooh, I can't ever change without you You reflect me, I love that about you And if I could, I would look at us all the time Just with your hand in my
waa hagaag intaasi aynu kaga nimaadno heestaasi mirror iyo codka fanaanka dhallinyarada ah ee justin timberlake intaa haddaynu kusoo dhaafno haatan waa qaybtii aanu barnaamijka ugu talagalnay in dhallinyaradu ay su'aalo isku weydiiyaan islamarkaana ay su'aalo arinta mawduuca ku saabsan barnaamijka ay ka weydiiyaan hadbaa cidda aanu kusoo marti qaadno toddobaadkan waxaa barnaamijka qaybteenna wicitaanka inoogu martiya afhayeenka ururka dhallinyarada ee a t m lagu soo gaabiyey magacooda cabdifataax faysal xuseen oo ka waramaya waxa ururkooda uu qabto iyo weliba isagoo ka jawaabaya su-aalaha dhegaystayaasha waryaheena maxamuud ibraahim cali oo garabkayga fadhiya ayaa marka hore weydiiyey bal inuu sawir naga siiyo ururkoodu waxa uu qabto
kacdoonka soo horjeedka qabyaaladda waxaa la aasaasay toddoba iyo tobankii bishii koowaad sanadii labada kun iyo tobanka waa muddo haatan laga joogo saddex sano iyo dhowr bilood ilaa iyo shan bilood hay-addan wixii loo asaasay qurab waxay ahayd markaanu ummadda soomaaliyeed meel walba ayaanu joogno dhibaato naf soo food saartay anaguna waxaan kamid ahayn dhalinyaradii waddan ka soo baxday ee qurbaha timid qaarkayga qurbahayba ku dhasheen qaarna labadii waddanba way soo arkeen ummadda iyada meel walba ay joogto kuwii gudaha joogna dhibaatadeeda waan ka warhaynaa kuwii qurbaha joogay oo la islahaa iyagaa badbaaday iyaguna dhibaatooyin badan weyna soo food saartay markaanu dhinac walba ka eegna waxaanu isniri xaggee ku haboon ummadda soomaaliyeed inaanu kaalinteeda ka ciyaarno waxaanu isniri haddaan waxbarashada ayaan wax ka qabanno mise kelibaanu wax ka qaban karnaa balse waxaa nala habboonaatay dhibaatadan wixii dhaliyey maxay yihiin bal aanu dib u eegno waxa keenay waa qarankii markuu burburay qarankii maxaa burburiyey qarankii waxa burburiyey qabyaalad iyo wax lamid a qabyaalada qura ma ahan jaahilnimaduba qeyb weyn bay kamid ahayd laakiinse qabyaaladu waxay u ahayd tidirkii ugu weynaa burburkii qaranka kadibna waxaanu isniri alla ilahay meeshay dhibaatadu kasoo aasaasantay haddaad wax ka qabataan isbedel wuxuu ku iman karaa inta kale oo idil ummaduna marka ayadaa dib u hagaagi doonto saas ayay ku aasaasantay fikraduna ku timid fikraduna waxay ka timid walaalkeen hadda ahna gudoomiyaha a t m aadan cabdicasiis mataan cabdirasaaq haddaan kugu soo dhaweey barnaamijka maxaa su-aal oo weydiin lahayd cabdifataax waya dhammaan waxaan umahad celinaya bahda v o eda waa salaamintii mar kale iyo yarka oo martida noo ah cabdifaax horta macnaha arrinta qabyaalada waa arrinta ugu weyn oo soomaalida haysata marka dhibaatada sida cabdifaax noo sheegan dee qurbihiina way ka jirtaa dalka gudahana way ka jirtaa marka horta waxaan rabaa marka ra'yi inaan soo gudbiyo kadibna aan cabdifaax su-aal weydiiyo marka haddaan ra'yi uu ku horumara ani ahaan waxaan aaminsanahay dhibaatada soomaaliya horta urur la asaaso loogama bixi karo haddaan caadi waa u qeexa xataa loomaka bixi karo bikaas waxaa jira ururo badan ururo badan way sameeyaan dalka way ka jiraan banaanadii way ka jiraan maxaan marka waxaan rabaa in aan weydiiyo marka ma aaminsanaan in urur oo saas ku baaba-ahay qabiilka oo hadda waxaa jiro oo taariikhda lagu hayaa wadamo fara badan oo qabiil isku laya oo dad fara badan uga dhintay ruwaanda iyo hadda haddana ay kasii baaba-ayaan marka ra'yigayga wuxuu isugu jiraa mid oo wanaag rajeynayo iyo mid oo macnaha arrinta dib usii dhigayo inuu qabiilka baaba horta way way dhici kartaa sida hadda oo wadamo afrika badan ka dhacda oo qabiil isku laaya haddana hadda qabiilkasii dhamaanaya sidoo kalene macnaha waxaan dhihi lahaa haddana ma dhow hadda soomaali ahaan uma bislo because hadda waxaa arkaysaa in maamul goboleed la sameynayo qabiil ku salaysan in si qabiil loo raadsanayo in guurka xataa la dhahayo haddaad qabiil level tahay maku guursanayno oo kale hadda ma dhow marka oo hadda dawladdeena xataa waxay ku dhisan tahay qabiil horta soomaaliya inuu qabiil ka baabao ma dhowa oo laakiin waa wax la rajeynayo laa taqradu min raxmatillah inaan weydiiyo cabdifataax aada u mahadsan yahay qurbahan wuu arkay dalkii soomaaliyana kulley wuu ka warhaya oo saa saa saan maqlay xafiisay ku leeyihin waxaan rabaa inaan weydiiyo yaa yaa ku badan ama yaa saa-id ugu dhegan ama yay ku fog tahay fikradda qabyaalada dadka dalka jooga miya mise dadka oo joogo mise dadka jooga gudaha gudaha dalka mise dadka dibadda jira oo asaga uu kamid yahay yaa ya yaa aada ugu fog ra'yigaas
hortu haddaan wax yar hadal kasii hormariya ereyadiis waxaa kamid ah in ay soomaaliya u bislayn inaan soomaaliyan ahayn arrin saaran inay qabyaaladu ka baabaado shaki kuma jiro qabyaalada ummadda ka baabaadahay inay tahay hawl aada u adag balse mer marka la eego haddii uu qof walba aamine waxan dhammaan maayaan ee hal la iska daayo goormay wixii dhammaanayaan waa marnaba balse isku dayga maanta bilowdaahi muddaba ha qaadatee waxa uu bedeli karaa maskaxda milyanis mustaqbalka soo socda ah haddii ay dhibaatadu naga soo gaartay aabbayaashan iyo dadkii naga horreeyey annagu haddii aanu isku dayn inaanu arrintaas joojina jiilka naga dambeeyahay waxa uu ka badbaadi karaa dhibaatadii annaga na soo food saartay inayna iyaga food saarin taas halkaas baan uga baxaya su-aasha qurbaha iyo iyo gudaha n dhibaatadu labada dhinacba way ka jirtaa n qurba joogtii n way jiraan oo qurbahaba dagaalada sokeeye gudaha ka dhaco qaar badan qurbaha qaaraan la aruuriyo n olole la galo xaflado la qabto dhibaatooyin halkan buu qabyaalo maqaayadaha la fadhiyo goobaha lagu sheekaysto odayaashuba ha u badnaadaane aabayaasheen oo kalea n qabyaaladu waa meeshay ka jirto gudihiina way ka jirtaayo dagaalkii iyo dee qurbaha way adagtaa inuu qof intuu qori soo qaato u dagaalamo reer hebel balse gudihii way ka jirtaayo reer hebel baa loo dagaalamaya kii reer hebel uta- u dagaalamayana qurbihii baa laga taakuleynaya mararka qaarkood dhacdo soo dhibaatadu gudaha iyo dibaddaba labadaba way ka taagan tahay waa garta maxamuud maxamed aadan oo muqdisho jooga maxamuud cabdifataax su-aal haddaa weydiin lahayd fadlan ah, kusoo dhawow
waadin salaamayaa bahda v o ed mar labaadaan salaamaya iyo daadiyaha barnaamijka ee daadiyaha waa salaamaya n haddii aan raygayga aan u gudagalo horta waxaan ku darsanayaa dadkan n saaxiibkayga cabdi cabdiqadir uu sheegay n in magaalada muqdisho iyo soomaaliya inta badan ay ku fogaatay arrimada arrimaha qabyaalada n marka lama wada dhihi karo n waxa n soomaaliya ka wada jira n qabyaalad mar ay jirtay way jirtaa barnaamijkaas waxay ka bil ka horreeyey labada kun iyo shantii laakiinse waxaad arkaysaa soomaaliya inay jilacday ee hadda ay diyaar u tahay inay midoobo oo inta badan ay ay qabyaaladii ay ay ku dhaqmi jirtay ee hadda iska daysay maxaa yeelay e, waa dareemi kartaa n kowdii hore waxaa la isku raadsan jiray si- n- siyaabo kala duwan laakiinse hadda meelaha waxbarashada markaad tegtid iyo meelaha baabulsha ay dadka ay ku badan yihiin waxaad arkaysaa in barnaamijyadaas la iska dayo marka taasina waxaa u wacan soomaaliya in aad u muddo badan aad u dheer ay ku dhex- ay ku dhex jirtay arrimaha qabyaalada qabyaalada waa tii abwaankii uu noo sheegay abwaanti macadda ee uu ku tilmaamay inay tahay mid qurun ah marka taas ayadoo jirto ayaa haddana hadda waxay waxay tahay in ay kasoo horoonaadeen dadkii oo hadda ay soo jilceen marka en hadda lama wada dhihi karo soomaaliya qabyaaladu way ka wada jirtaa sida looga looga bixi karo aan dhihi karana waxay tahay in dadkii ay noqdaan dad wax barto haddii wax la barto waxaad arkaysaa in lagu dayanayo dadka en technolojiyadan iyo dadkan horumaray ee wadamadooda ay horumareen waxaana keenay inay dadka ay noqdaan dad wax bartay anaga oo ah anaga oo ah dad isku luuqada isku diin ah isku jinsi isku midab ah meel walbay taga- tagaan ay isfahmi waayaan ee ay ay isfahmi karayaan waxaa keenay inay hadda en khallaasadan ka dhex jirta en dadkii hore u jiray ee aabiyaasheen iyo dadkii ka horreeyey ayaa waxay ku dhaqmi jireen en qabyaalada laakiinse i- tiimkan en tiimkan hadda jiro oo soo baxay dad aqoon-yahana hadda u badan yihiin lama wada dhihi karo kulligood waa dad en hadda ku dheer qabyaaladaas marka saaxiibkayga barnaamijka en martida nooga ah su-aashaan weydiinaya waxay tahay en asiga hadda en en barnaamijkan oo asiga afeen ku yahay en xafiis ma ku leeyahay magaalada muqdisho oo dadka en looga dhiirigeliyay arrimaha qabyaalada n xafiis waanu ku leenahay ha n anigu iyo laban iyo xasanna waxaa ku sugan xubin kamid a e t m oo reer london ahaa n aniguna sanadkii hore waan joogay magaalada muqdisho waan booqday muddo dheer kadib n shalaydan oo ahayd n maalnimo khamiisana waxaa muqdisho kasoo laabtay n guddoomiyaha iyaga a t m n aadan cabdicasiis mataan oo isagoo u tegay inuu xafiiskaas oo sanadkii hore nala siiyey in si toosa loo furo xafiis magaalada muqdisho waanu ku leenahay n ciddii danaynaysana n kolleyba xiriirkeeda n waa loola siinayaa si toosana xafiis oogu leenahay uu ka shaqeeya magaalada muqdisho waa gartay cabdifataax haddii aan ku weydiiyo su-aal dhalinyarada n sida hadda uu sheegay maxamuud n waxaa laga yaabaa in hadda waktigii ay isku aqoonsan jireen n qabyaalada laga baxay haddana waxaa dhici karta in dhalinyarada loo isticmaalay ama maskaxdooda la geliyay in qabiil ay isticmaalaan si ay qofka kale ugu aqoonsadaan marka caqabadaas sidee loogu gudbi karaa oo dhalinyarada la isticmaalayo ay isticmaalayaan dad oo dana gaar ah wato n dhalinyaradan in la isticmaalo waxa keenay waa waxaana jirin hamigii dhalinyaradaas oo aana meel dheer jirin maxaa keenay qurbahan markaan joogno mararka qaarkood maalin baa waxaa tegay kulan looga hadlayay two thousand seventy five-ka labada kun iyo toddobaatan iyo shanta maxaa ka dhici kara dalkan ingiriiska yaa fadhiya banalka odayaal baarlamaankooda ku jira laakiin dadkay la hadlayeen dhalinyaro ahayd waxaa lagala fikiraya dhalinyarada labada kun iyo toddobaatan iyo shanta anigu dhalinyaro mihi duq baana haddaaba ilaah naftayta ay u gaarsiiyo caruurtan dhale baa duq gaaraysa kuway sii dhaleen aayahooda ayaa lasii dhisayaa laakiin annaga waxaa nasiib darro ah dadkayaga aniga iyo kuwa ila midka inaynan helin wax aayahooda dhaneeya mustaqbalkooda dhisa caruurtayadii hamigii markii uu meesha ka baxo waxaa imanaya dee qof walba oo danaysta ah inuu u sahlo haddii uu qofkuuna shaqaysanin hadduuna waxbarasho u ka lihin haddii uusan mustaqbal hadmi badan inuusan jirin qofka laga yaabaa inuu ku hadmiyo haddii iskuul tagay jaamacad taga shaqo ma jirto wadankii waa inuu wadanka iskaga baxaa ama sidii haddii suurtagal tahay haddii uu wadankii joogo way jiraan dhalinyaro waxbarato wadan gudihiis ka shaqaysta maahan inaan lehay dhalinyaro dhameyna waxbaran ma shaqaysato laakiin waxa badan inta la adeegsado waxaa loo adeegsadaa hami baana jirin waxa keliya lagu jooji karaa waxay tahay in meesha la helaa dowlad nidaam system isla markaa waxbarasho qofku inuu ku hamin karo haddaan jaamacadeeda dhameeyo waxaan baa rabaa mustaqbalkii inaan gaaro qofku inuu ku hamin karaahi anigu haddii aan waxbarashada ka taqa shaqaa rabaa inaan shaqaysto Een, dadku ingiriisku ma wada shaqeeya waxbartaan qaar baasha waxbarashada lix iyo toban uga taga laakiin shaqay aadaan mustaqbal kale iyo howlo kale ay galaan laakiin carruurta iyada nasiib daradaasi een, meel walbaba afrikaba aan la qabno laakiin anaguna aan gooni usii ahaana soomaaliya labaatan sano dowlad la-aan iyo in ka badanba carruurta marka in la isticmaalo waxa keenana waa dee nidaam xumada wadanka ka jirta shaksiyaad yaryaroo tooda un ka fikiraya ama cadanahooda khaaska ah oon iyagu carruurtoodu aynu ku dhimanaynin oo carruurtoodu hadday doonaan qurbaha nala jooga ama wadamo kala jooga ama soomaaliya hadday joogaan ayna dagaal gelinayn xabad qaadanin ba carruur islaameed ee hooyo kala dhashay isticmaalaya taasina waa wax laga xumaado waana qayb ka mid a jaahilnimada baahinimo baahiduna way keenaysaa wiil yaroo labaatan jira oo aanan waxba haysanin a loo ballan qaado waxan iyo waxan iyo hami kale la geliyo inuu de aada u sahlanaanaysaa inuu wixii uu dhex galo midda kalena waa inaan saarna ideologiguna waa dhibaato kale carruurta yaryar marka brain wash lagu sameeyo ama maskaxdooda wax ka weyn lagala hadlo iyaduna waa dhibaato kale oo iman karta brain washkaas ama masbedelka maskaxda qofka lagu sameeyo taasna waxaa looga bixi karaa waa in la helaa waxbarasho waa in la helaa amniga dhalinyaradan wax buuxin kara waa gartay waa mahadsan tahay een, cabdifataax cabdiqaadir maxamed xaaji waxaa marti noogu ah barnaamijkan ah, oo mowduuciisu yahay la dagaalanka qabyaaladda iyo dhallinyarada soomaalida waxaa marti noogu ah cabdifataax faysal xuseen oo ah een, afhayeenka dhallinyarada kacdoonka la dagaalanka ee qabyaaladda marka su-aal wax miyaad qabtaa su-aal aa weydiin lahayd ha su-aal waa weydiina waxaan weydiinayaa qabya qabyaaladdu waxay dhici kartaa iyadoo bulshada la isu keeno iyadoo la isdhexgeliyo iyadoo xaafadaha la isku furo iyadoo maaragtay dadka la waxyigeliyo iyadoo oo maaragtay la yidhaahdo dadka qabyaaladii iyo musuq maasuqii iyo qabiil qabiilkii laga saaro waxaan weydiin lahaa in macnaha dadka hay-adaha ku qaabilsan in macnaha ay arrimahaas iyo dadka waayeelalka inta lala tashado macnaha qabyaaladda sidaa lagu saaro oo barnaamij loo qabto aan ku waxyigelina aan u sheegina
horta walaalkan uu mahadsan yahay fikraduna waa wax loo baahan yahay waana muhiim in dadka isdhexgalka qabyaaladdu waa qayb kamid a cunsurnimada waa iyada oo laisku yaso iyadoo laisku dila iyadoo laisku xasda si walbaba ha noqoto dadka iyaga qurbahan marka la joogo waxa la waxa laga shaqeeya waxa la yidhahdo community integration isdhexgalka bulshada weeye isdhexgalka bulshada maxaa loola jeedaa qofka cad iyo qofka madow iyo ka eshiyaanka ka carabka in ay ummaddu wada noolaan karto in la baro in la dareensiiyo marka halka nin madow iyo nin cadaan iyo nin carab iyo iyo nin chinese iyo ummado kala duwan la barayo inay wada noolaadaan annaga oo soomaaliya oo wiil iyo artigiisa oo gacal iyo xigaal isku ah in la isbaro ma u baahan nahay mise waa inay timaadaahi taasi ay sahlanaato waa inay sahlanaataa abtiyaasha in la baro oo asa u wada noolaan lahayn maaha waa in abtigii la noolaan karaa adeerkii la noolaan karaa in adeerkii la noolaan karaa reerka aad wax ka qabtid ama reerka wax kaa qaban aad la noolaan kartaa waa ay fududahay community integrationka laakiin waxaad moodaa ummadda iyadu in ay u sahlan tahay in shaksiyaad waxa ummadda waxaa laga yahay waa number aada u yar laakiin dadkayga ayaa u batay numberkii aadka u yaraa inaan daba safano inaan idhaahno hebel baa wuxuu yidhi inaan kaayagii nabigeyga sal alla alay slam markuu ummadaydiisa la dardaarmay walaalkaa hadduu gardaran yahay haddii laga gardaran yahay uu heli marka haddii uu walaalkaa laga gardaran yahay waaba laga gardaran yahay laakiin hadduu gardaran yahay se ugu helinaysaa gardarrada ka qabo ha ku taageerin oday aa isku reer tihiin in uu codka beesha ku hadlayaayo sidan buu u dagaalamayaayo ummadana dhibaatadeeda ka shaqeynayo adeerka hadduu khaldan yahay adeer fariiso ummadan aayaheeda iyo mustaqbalkeeda eeg reer hebel iyo reer hebel hadday waxna gaarsiinayso annagana naga kuwii gudaha joogana dhibaatay baday ayihii dhalinyarada ayaa meesha ka baxay waana waxaa la luuminaya waa mustaqbalkeena maahan odayaashan wadankoo nabadana way ku raaxaysteen caqlina way lahaayeen dowlad wadan ka jirta iskuul wax way barteen laakiin anagu wadan kalaanu nimid laakiin kuwii gudaha joogaba ay iga sii dhibaato badan aniga kaas mustaqbalkiisa wiilka aniga ileega xamar ku sugan ama soomaaliya meel walbaba ha ka jooge mustaqbalkiisi awe miyayna ka fikiraynin dareen bini aadanimo miyuusan ku jirin dadkana mustaqbalkoodii ayahooda ku ciyaarayaan odayaasha waxaan leenahay xilligiinii waa la gaaray waa xilligii aa fursad siin lahaydeen dadka haddii aadna hogaaminaysaana dariiq saxa nagu hogaamiya xabad iyo dhibaato waa ka daalinay waa gartay n cabdifataaxow halkeed ka shaqaysaan n uh, ururka dhalinyarada a t m halkuu ka shaqeeyaa n maxaa sidee wax ku gaarsisaan dhalin- dhalinyarada wacyigelinta la dagaalanka n n qabyaalada Een, xarunta ugu weyn waxay ku taalaa magaalada london een, waana meeshii aanu ka aasaasnay ka bilownay kadib waxaanu booqasho ku tagnay kenya een, ah, sanadkii hore tagnay een, ne- soomaaliya saddex sano isku xigta xamar unbaa tagnay een, soomaaliya kale maanaa tegin een, magaalada muqdisho taas macnaheedu ma inaana soomaaliya kale u socon laha kasoo dhowaan insha allah waxaa rajeynaynaa hargeysa iyo garowe inaan tagnay iyadana een, waxaasoo idil denmark waanu gaarnay holland waan gaarnay Een, insha allah dhawaan canada iyo maraykan eh, north american waa jeclaan lahayn inaan soo gaarno waxaa dhalinyarada soomaaliyeed anagu dee dhalinyaro kaloo walaalahood baa nahay waxaan isku dayaynaa waa intii karaanka iyaga ah ma nihin dad aqoon yahaniin ummad soomaaliyeed oo dee profesora ah ma sheeganayno maya ummad wiilal yarar oo u istaagiyo gabdho yaryar ummadooda dhibaatada inay la qaybsadaan intii caqliga iyaga ama aqoonta iyaduna siiso inaan nidhaahno awareness ama wacyigelinta bulshada inaan dadkan ka wacyigelino qabyaaladu dhibaatada ay leedahay waxaanu qabanaa een, seminars een, inaanu wax barnaamijyo waaweyn oo dadka isugu keeno xafladaha aanu qabano een, inaanu sidaas farintayda ku gudbino inaanu xagga miidiyada barnaamijyadana ca- galabta kale ka qayb qaadanayno kale ama t v-da soomaalida dina qoleed ka qayb qaadano sidaas unbaa farintayda ku gaarsiinaa dadka dee anagu ma nihin dad expert ama dad waxaan ku takhasusay oo culumtan muddo soo baranayay waa dhalinyaro yaryar waa ka damqanaya qura dhibaatada haysata iyo mustaqbal xumada haysata generationkooda iyo generationka ka dambeeya una dagaalamaya aayahooda iyo aayaha dadka ka dambeeya qura okay cabdiqaadirow su-aal kalama qabtaa aada weydiinaysay cabdifataax faysal xuseen
cabdifataax eh, walaalkii horta wuu mahadsan yahay Eh, waxaa la rabaa horta eh, waxa in afka laga sheego eh, kuma ay fiicno waxay ku fiican yihiin waxqabad dhab ah aniga eh, hadda aan kula hadlayo in eh, markii dowladii burburtay eh, lix iyo toban sanaan jiri Eh, haddana eh, nin weyn oo oo macnaha da-ahana oo hadda ragga waaweyn ah marka waxaa la rabaa eh, mar walba barnaamijyada eh, haba ugu badnaato hadda sanooyinkii dambe oo dowladaha iyo waxaas la helay haba ahaatee ayaa barnaamijyadan lasoo qaad qaaday marka waxaan rabnaa ku weydiiniyo hadda ma- oo midda qabyaalada dhalinyarada waa laga hadlay ka waran marka dalkii haddii oo macnaha duqoodii dadka waaweynaa oo aabbayaasheena markay meelaha isugu imaadaan oo kale waxay ka sheekeeyaan qabyaalad wiilka markuu shaqo doonanayo wuxuu leeyahay meel adeer hebel ama qabiil hebel nin ku eh meeshan kuu joogaa markuu gabar doonanayo waxaa leeyahay qabiil hebel ma tahay marka dhalinyarada marka meesha shaqadana qabiil laga weydiiyo oo markuu gabar doonanayo ama uu guur u baadoo kalena qabiil la weydiiyo marka xataa meelaha qaar oo odayaasha ay joogaan ama uu qabiil maqlo marka asaga oo afar labaatan saac oo macnaha oo waxaas magmaqlaayo oo afar labaatan saac ereyga ugu badan ee dhegihiisa soo gaaraya ay tahay taas ma marka ma ma la dhihi karaa waxaas waa la baabi'in karaa ilaan afar labaatan saac ninka dhalinyarada ahaa wuxuu maqlaa ereyga qabiil qabiil xataa waxaa laga yaabaa inuu uciishoodo maamulka qaar si ah, dhacdooyin qaar aan ku maqlay oo aan ku haayo oo qof markuu inuu gabar doonto oo kale oo la yidhaahdo oo qabiil hebelaa tahay ma ma neef afmaceen oo kale marka ninkii niyadiisoo kama gelaysa oo qalbigiisoo ma degaysa arrintaas qofkii dhalinyarada ahaa ilaan wuu ku ciishooday oo qabiil dartiisa loo cieli aa loo cielay cabdirasaaq horta markood waa mahadsan tahay Een, marka labaad laba aynu kala saarno qabiilka iyo qabyaalada qabiilku waa qofka qolada uu yahay waa reerkiisa waa aabihiis waa awowgiis waa asal ahaan meesha uu kasoo jeedo waana wax diinta iyaduna faraysaahi ilaahayna wuxuu ugu talagalay ya ayuha nnaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa untha wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ilaahay wuxuu naga yeelay qowmiyado kala duwan ilaahay qabiilo kala duwan ujeedadiisu ilaahay waxay ahayd litacaarafuu waana ilaahay waxa uu kugu tusay awoodiisa iyo qudradiisa ilaahay uu awooday in anagna hal een, adduunku idil cadad madow ama wada cadaan ka dhigo balse ilaahay ummado kala duwan buu abuuray qowmiyado kala duwan wadamo kala duwan waxaasoo idil waxayd ilaahay awoodiisa iyo qudradiisa inuu na tuso een, qabiiladan iyo waxan waa in laisku gartaa waa inuu qofku kuu garan karaa inaad adigu soomaali tahay kenya tahay ingiriis tahay waxa waa laisku gartaa soomaalida dhexdeedu haddaanu reer hebelnayo reer hebel wax xun maahan waa laisku gartaa ee gabar ninka kaa guursanayo qoladiisa la ogaado laakiin waxa uu sheegu xumaadaa waa marka qabiilkii loo adeegsado si xun uu qabyaalad ficilkii uu si xun loo adeegsado buu qabyaalad isku bedelaa waa marka aad gabadha wiilkaa soo doonto ugu diidid reer hebel weeye because reer hebel lagama guursado waa la yasaa waa sidan waa marka aad reer hebel kale qori u qaadatid oo aad dagaal u geshid adigoo reer hebel ah reer hebel kale waa wixii waddankayaga ka dhacay baa qabyaalada waa marka aanu wax walba isku xaqsadno isku cuqdadayno aanu idhaahno reer hebel annagaa ka reer hebeelaysan annagaa ka laandheeraysan annagaa ka sarreyna marka qabiilku wax xun maaha qof walba qoladiisa in la gartaayo ama reer ka doona ama gabar ama wax xun maahan waa laisku gartaa oo qura laakiin isku garashada iyadii muhiim maahan qofku waa in hebel muxuu waa la tigi laakiin cabdifatax haddii aan ka dhex galo macnaha aniga waa waa fahmay macnaha midda ka hadlaysa laakiin aniga middaa ku weydiiya waxay tahay macnaha qofkii dhalinyarada ahaa macnaha mar walba wuxuu maqlaa ereyga qabiil oo si kasta ha kusoo gaaro dhegtiisa marka haddii uu qofkii maalin walba u baahanayo qabiil oo qabyaalad u baahanayo qabyaalad darteed ee wax ugu dhacaya see lagu baabi'in karaa marka wixii ileen maalin walba waa wax nolosha kamid ah oo qofkii maxaa la yidhahday wuxuu ilaahay ugu talagalay waa la dhaafsiiye qabiilkii marka ha maya waa usoo socdaa jawaabtaada taasi waxay keenaysaa marka caruurtu marka ay yaryar tahay marka ay ababayso wax waxaa jira hadday maskaxdaada galaan ayna sahlanin marka aa weynaatiyina ay moodid maxaa yeelay psychological damage dadku dee kulley dadkan waxbartay ama adduunyadan horumartay qofku waxaa la eegaa markuu weynaado wax ficilo ku waxaa la eegaa markuu yaraa qof caynkeebu ahaa marka ay yartaa ababaysa haddii lagugu abayabeeyey ama dhegtaada ay kusoo dhacaysa reer hebel way adagtaa marka aa weynaatid in lagaa dhaadhacsiinin reer hebel baa kaa fiican because waxaad intaad yareed ba waxaad maqli jirtay reerkaagaa sarreeya marka wiilka yar ee soomaaliyeed ee saaka lagu xasdayo ama lagu cuqdadaynayo reer hebel ma tihid markuu weynaado way adag tahay keliya wuxuu uga bixi karaa qofku waa inuu wax bartaa waa qofku inuu nafsadiisa wax u qabsadaa uu wax bartaa qof haddaa mar aragtid qabiil ku xiran ama sugaya reer hebel inay wax u qabtaana waa qof sal- nafsadiisa aanu ku kalsoonayn waa qof isagu ducfinimo haysato awgeed u baahan reer hebel inay u dagaalamaan reer hebel in ay waxaas u qabtaan qofku waa in uu isku filnaan karaa ama aad ku fikiri kartaa shaksiyadaada maxaad qaban kartaa maxaad wadankaaga u qaban kartaa maahan wadankaaga muxuu ku qaban karaa wadanka adiga ayuu waajib kugu leeyahay inaad u kacdid u istaagtid marka carruurtaasi soomaaliyeedna waxa waxa looga saari kartaa waa iyaga waxbarashaala waa iyaga oo laga bedela maskaxdan ay ku koreen oo dhibaatada ah iyaga oo wadanka nabad iyo dowladnimo iyo cadaalad helaan waana hubaa haddii wadanku nabad iyo cadaalad iyo dowlad dowladan jirta haddii ay sii awoodeysato wadankuna isbedel dhaba ka dhaco in ay dhalinyaradan inay u baahnayn reer hebel ama ay iska iloobayaan waxaas maxaa yeelay waxay la tartamayaan asaagooda dowladaha africaba ha noqoto yurub ha noqoto waanu la tartami karnaa anagu waxna waa dheernayo wadan waxaa nahay qaniya keliya waxaa loo baahan yahay nabadii in la helo nabadii una waxaa naga hortaagan de waa shaksiyaad yaryar oo soomaaliyeed oo aabayaasheena oo dantooda gaar ahaaneed nagu wata waa inay dhalinyaradu mid fahantaa qofka marka aad daba socotid maxaa adiga kugu jira ma aayaha uu ka talinayaa maya maanta kun boqol dollar iyo laba boqol dollar oo qaadatahay waxa ay dhibaysaa aayahaaga iyo carruurtaa dhali doontid aayahooda markii aanaa noqonin dad maanta qura ka fikire mustaqbalkana aanu eegno aanu eegno ummadan xaggay joogtaa muddo soo shan sano kadiba soomaaliya xaggay gaari kartaa ma sidaa hadda ku socono iyo gobolaysi iyo inaan anagu is-eegno mise inaan u eegno ummadan danteedu maxay ku jirtaa hadaaita dhegeystiy hore wuxuu yidhi ururadan waxay bilaabeen hadda dhow de anigu iyo kayla midka ahay nasiib umaanaan yeelan ninety one caqli aan wax ku bilowna maanaan lahayn xilligii aanu soo garaadsanay haddii aanu isku dayna intii karaan way isku jiraan dad horeba way isku daya qabyaalada in la joojiyo siyaabo kala duwan baa laysoogu daya intii karaanka iyaga ah baanu anagu xilligan kusoo gaarnay waa xilligaanu heer jaamacadeed iyo waxbarasho gaarnay waa xilligii anaguna indhuhu noo furmeen aanu ogaanay inay ummadi wada noolaan karto haddii asaas ku sugnaan lahaa soomaaliya aniguba duulo yar oo reerkaygu degan yihiin way iga ad dhib adkaan leed inaan maanta aqbalo ummad qowmiyad kale aan la noolaado Waa marka gartay.
isdhexgalku bulshadana waa door muhiima oo dhalinyarada looga dhex saari karo qabyaalada waayahay cabdifataax aan- haddaan su-aasha ugu dambe ku weydiiyo ee dhegaysta ayaa facebook bageka noogu soo diray oo magaceeda ku koobtay ubax waxay leedahay rajo intee la-eg ayaad ka qabtaa mustaqbalka dhalinyarada soomaalida inay beddelaan mustaqbalka soomaaliya
rajo aad iyo aada u weyn ayaan ka qabaa ifafaaladeeduna way fiican tahay maxaa yeelay horta inaanu ka quusanna raxmadda ilaahay maahan iyo rajada aniga iyo kuwa ila midka ah ee u taagan ummadooda a t m qura kacdoon kusueed qabyaalada qurmaan boqolaal arday baa meelo kale kala ordaya wanaag u ordaya ummadooda u ordaya haddii aanu intaasoo qura ummadu dhinac walba ha kasoo baxde hadda arab spring dhalinyaro yarar baa waxay ka sameeyeen wadan north africa oo hal mar isbedelkii eeg inta uu saameeyey carab oo idil ilaa iyo north africa oo carabta ah isbedel baa ka dhacay dhalinyarada yarar haddii aanu sidaa hadda ku socono shan sano lix sano ka hor anigu dalka ingiriiska markaanu joognay way yaray dhalinyaro soomaaliyeed oo attention ama dhegeysanaya arrimaha soomaaliya balse maanta wallahi ma waxaan ku farxaa markaan meel walba tago xitaa carruurta qurbaan kudhalatay inay kuleeyihiin oo ma aragtay waxa soomaaliya ka socdo maxaa isbedelay dadkii hami baa soo galay isbedel baa imanaya dhalinyaradu sida ay ku socoto haddii aanu ku soconana waxaa aaminsanahayba revolution ama inaanu samayn karno inaanu odayaashan dantooda wata aanu danteena ka dhaadhacsiin karno oy annagana dhegeysan karaan fafaalada aada u fiican tahay rajo wanaagsanna waa ka qabaa populationka ama tirada ummadda soomaaliyedna dhalinyarada badan baa la yidhahdaa mar walba haddii aan anagu badannahay marka waa inaan wanaag ku badanaa ee aanaan ku badanin xumaatada waa inaana anaga nala oran idinkaa janno gelaya isqarfiya waa inaan nala oran idinkaa reer hebele qori qaata waa ina la yidhaahdaa adeerayaal aabayaal idinka aayihiina halkan ku jire mustaqbalka wadanku waa sidan waa in nala dhegeysan karaa waa in anaguna wax dhegeysan karnaa waxaanu dhegeysanayna ha noqdaan tale iyo tusaale aabbayaashan kama maarano hoyooyinkan kama maarano waa iyaga haddii aanan dee jirin taariikhda iyada iyo haddaan aan dib u eegi karin anigu haddii aan rabo wax sideetanaydii toddobaatamaydi dhaca waa ina aabbahay iyo awogay weydiin karaa aabbahay awogay waa inay bari karaan iyaguna wixii wanaaga ahaa so marka waxaan leeyahay aabbayaal iyo hooyayaal iyo walaalayaal lama kala maarmo ummad soomaaliyeed baan nahay wiil iyo abtigiis baan nahay aanu isdhegaysano aanu isfahano aanu wakti isa siino kuwa iyaga xillana maamulayana aanu fursad siina si ay maamulkooda u dhamaystaan wixiina loo bedelo annaguna aan noqono dad la maamuli karo aan noqono ee shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan
cabdifataax faysal xuseen oo ah fayeen u ah ururka dhallinyarada a t m oo barnaamijka marti noogu ahaa waxaana uu warramayey maxamed cali ibraahim haatanna waa maxaa maskaxdaada ka guxay oo alaaba aad nagula wadaagtaan waxa maankiina aad ku haysaan
anigoo cali shariif maxamed kana soo hadlahaya nairobi dhammaan waan idin salaamahayaa v baxda v i o da ma isweydiiseen mana aragteen soomaaliya saddex iyo labaatan sano aynu soomaalinimadii aynu banaanka iska dhignay iyo islaamnimadii urur diineed iyo dhibaato badanna ay soomaaliya ka jirto ma la isweydiiyey cuqaashii soomaaliya iyo caqligii soomaaliya meeshuu maray iyo waxgaradkii maxaa dalkii nabad looga laayahay sidaa awgeed ayada dhibaatay inagu haysaa saddex iyo labaatan sanaanu rafiijiin nahay kuna jirnaa xeryo waxaynu rabnaa inaad dadka aada waxdi gelisaan dadka ku dhamaanahayo libiya saxarooyinka dadka ku idlaanahaya haddii aan la yidhaahdo suudaan sokodeeda dadka ku dhamaanahaya badda bartankeeda ee maalin walba hilbihiisu waran yahay inaad taas aad ka hadashaanna waa ficnaan lahayd
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waxaa la lahaa bashiir waxaan ku noolahay finland waxaa maankiisa duguuxa qof kasta oo soomaali ah mase qof kasta oo muslim ah uu nigeysanayo tahriib inuu hor tahriib nolol adag oo aad iyo aada u nolol adag tahay hadduu barsantii oo qofka bini-aadamka boqol kiiba sideetan uu naftiisa horta meel dhigo markuu yimaado wadamadan qurbaha iyo dhaayaha dhagaal labay kala tahay horta kuwa markuu soo maraa libia nolol oo weligiis arkin oo la kulmaa qof bini-aadan ah oo hadduu soomaaliya joogo mase hadduu meel kale ku noolaya horta waxaan ka codsan lahay qof kastoo soomaaliya inuu wadanka ku noolaya wadankiisu inuu ku adkaysto ku noolaado hadduu mar kasoo baxo liibi yimaadana ha ku gaashaanto dukaanaa gelaysaa qof orac camala carfisa lagu buufinaa masaajidaa gelaysaa banaanka ku dukaan lagu dhahaa cabdi aa tahay cabdi dunya maafi cabdi allah waxaa gelaysaa taxi waa lagaa buufina dhaayaha dhagaan labay kala taa markaa yurub soo gashteen waxaa u imaanaysaa nolol adag oo adag oo adag oo adag oo qofka bini-aadamka dee fiirasa noloshiisii aada ugu dhex guuxaysa waxaa maankii ka guuxa mase aan dhihi lahay qofka muslime mase qofka walaalkay soomaali ah wadankaa ku nooshahay soomaaliya beertaada furo dhulkaada dhaqo dhaayahay dhagaha kala saare wax lagaala sheegay war ma yaalin mana tahriibka wax lagaala sheegay waa nolol aada iyo aada u adag waxaan ka codsan lahay marka aan ka codsan lahay mar kasto inayn inayn ku fikirin tahriib inaysan ku fikirin tahriib
guud ahaan barnaamijkii waa go-aankaaga ee dhallinyarada aanu ugu talagalnay waa naga intaa dhegaystayaal haddii aad fikradihiinna jeceshihiin inaad la wadaagtaan barnaamijka ku soo dira magaciina iyo telefoonka laydinkala soo hadli karo soomaaliya at v o news com waa sahre ciidla nuur iyo maxamuud cali ibraahim oo idinkaga tegaya sidaa iyo ammaano allah
This program has come to you from the Voice of America, Washington.